سيدنا محمد نبيا مي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب ذكر حديث أم زرع wuxuu u baabaysan yahay umu zarcin xadiidkeedii sheegitaankiisii kalley umu zarcin waa haweeney uun dumarkan laynoogaba warrami doono kaba mid ah ee koob iyo tobanka ah in waxa weeyaan magacyo dee adugu kolley waxaa la yidhaha un malaa yeman iyo meelahaasay qaryo yamaneed bay ahaayeen xadiidku intiisa hore o dhan mowquuf weeyo caaisha ka warramaysa ugu dambeyn baa qeybta ugu dambaysa ee dikrigan umusarcino hadhow uu soo geli doono dee waa marka xadiidku dhammaanayo ayaa marfuuc ah oo rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qowlkiisiiya waana dumar raggoodii ka warramaya uun iyagoo dee meel ku kulmay oo malaa faraaq helay ayay waqtigoodii iyo waxay kaba dhigeen inay raggoodii kaba sheekeeyaan oo raggoodii bay kaba sheekeynayaan luqada isticmaalayaana waa luqo aada marka la eego xag balaaq ahaan iyo fasaxaan iyo kolkol sajciga ay isticmaalayaan iyo kale waa luqa dee aada u sareysa ayay isticmaalayaan bal markaa waa kan inoo bilaabmayo wuxuu yihi musanifku xadaثana caliy bnu xujrin isacdiyu wa axmed bnu janaabin kilaahuma can ciisa walafdu libni xujrin قال xdثna عيسى بن يuنس qال xdثna هiشhام بن عrwة عن أخيiه عبد اللh بن عrwة عن عrwة عن عائشhaةa أنهa qاaلت bal sندka xadيiثka kolley waxaan soo arki jirnay هiشhام بن عrwة oo aabihii curwo ka warinaya aad buu u badnaa kitaabka kuba badan iyo kutubtaba curwana uu caaisho kaba warinayo maanta xadiidkan umu zarciin hishaam bnu curwo waa nin ay walaalayihiin oo cabdullaahi bnu curwo la yidhaah buu kaba warinayaa ninka ay walaalo ahaayeen ayaa curwo kaba warinaya kolley way jirtaay oo kutubta qaarkood inay dhacday iyadoo cabdullaahi bnu curwo uu kaba maqan yahay laakiin waa gariibtaasi ama dariiqii dee bannaan jiri unbay la mareen ciddii halkaa kuba warise san dee inoo taallo weeye xadiidka sida laguba wariyey cabdullaahi bnu curwana san dee malaa waa ka weynaa walaalkii waa ka wen yahay hishaame waa nin taabici oo xaafid isagu bal wuxuu kaba dhigaa dabaqadii dhexe ruwada masaalisuu kaba dhigaa waana nin hiqaa laakiin sidan dee hishaam cilmigan uu lahaa iyo axaadiisa badan uu warinayay ma wariyo xagga axaadiisiisu way kooban tahay ama way yar tahay marka caaisha ayaa waxay tidhi annaha qaalat waxay tidhi jalasa waxaa fadhiistay ixdaa casharata imra'atan koob iyo toban dumara ayaa fadhiistay raggaa ka maqnaa meel bay isugu yimaadeen markaasaa dee sheekadii iyo taasbaa faraaqaasna way haysteen raggoodna kolley way maqnaayeenoo markaasay dee way fadhiisteen dee sheekadana markaa bilaabantay sheekuna raximah اllahu tacaala kollay nusqooyinka muslimiintoodii badnayd jalasa ixdaa casharata waa luqadii dee mashhuurka ahayd oo ah ficil kol haddii ismi daahire loo isnaadiyo dee inaan damaa'irtii aanay la xidhiidhin waa taas bay ahayd nusqooyinka qaarkood buu sheekhu soo naqlinayaa dee keyrkii oo shuraaxdii kitaabkuna way soo naqliyeene inay dhacday jalasna ixdaa casharata imra'atan oo nuunina suwiya halkan soo galo kolley taasna waa luqa macruufa oo luqada ay kaba cabiraan luqata akaluuni lbaraakiisu luqadeed weeye oo xadiidkii yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun iyo waa tii laguba xambaaray wa asaru najwa aladiina dalamuuna bacdigood way kuba xambaareen halkaas aayaddaasna way kuba xambaareen laakiin waa luqo jirto oon la inkiri karin weeye xaggan cashrana sheekhu wuxuu inoo faa'iideynayaa markay sidan oo kale tarkiibkan oo kale ay tahay macnaa koob iyo toban ilaa sagaal iyo toban tarkiibkan uu la socdo ixdaa casharata ilaa tisca casharata in shiinta oo la reebo waa ta u badan oo casharata marka shiintan cashra iyadoo la fadxiyo oo la yidhaha ixdaa casharata iyadoo shiinta ay laba kasriyo intuba luqaad jiro weeyo ay kuwa bannaan yihiin laakiin shiinta oo la reebo ayaa ugu fasaaxo badan uguna shuhrow badan waana san marka imakaaniga casharata ay taale laakiin waxaa kasii fasaaxo badan iyoo la idhaha ixdaa casharata laba yidhaaho ee laakiin kana waa wej bannaan bal koob iyo toban dumaraa fadhiistay fatacaahadna watacaaqadna waa isla tafsiiruna macadfu tafsiire waxay ku ballameen oy cahdi iyo ballan kuba galeen weeye allaa yaktubna inaanay qarin min akhbaari aswaajihina raggooda wararkiisa shay-an ama shay-an shay min akhbaari shay-an shay inaanay qarin shaygaas oo min akhbaari aswaajihinna waa raggoodii wararkooda kaba mid ah macnaa waxay isku dhaarsadeen oy ku ballameen ay cahdi iyo caqdi ku ay iskaga qaadeen inay naa kastaaba ninkeedii ka waranto wixii warkiisa ahaay oo dhan dee ay sheegto hadday tahay wax dee lagu ceebeeyiyo wax lagu ammaano laakiin waxay qariyeen inaanay jirin taas bay kuba ballameen kolley dumarkani waa dadkaa qablalislaam ahaa in magacyadooda kolkol kutubta mubhamaadka dhigtaa waxyaala haba soo naqliyeene laakiin wax dee la dabdin karo ama lagu kalsoonaan karo maaha ee waa aqwaal lasoo naqliyo sheekhubeyn maka halkan kitaab abubakr اkhaiba uu leeyahay khadiib اlbaqdaadi almubhamaad isaga naftiisaaba ikhtisaariyo ikhtisaarkiisna waa madbuucba imaam nawowi ikhtisaarkiisa ama mukhtasarkiisna waa madbuuce ayuu bal magacyo la yidhidhi kaba soo naqlinaya adugu bal koob iyo toban dumar ay ahaayeen kolley waxaana la leeyay yaman ba inay ahayd ee kol haddaan ruuxi magacownayn oon ruux la garanayo ahayn ruuxaan laba garanayn haddii la idhaha saa iyo saa iyo saasuu yahay kolley fawaaidda xadiidkan kuba dari doonaayo kiibadii imika halkan ma soo gelayso kol haddii ruux mucayana aanu ahayn dumarkan an laa yaktubna inaanay qarin min akhbaari aswaajihinna waa raggooda wararka ay leeyihiin shay an waxba aanay kaba qarin taasaa cahdigii uu ahaa qaalat ilulaa tii hore ayaa waxay tidhi oo tii koobaad zawjii laxmu jamalin gasin calىa ra'si jabalin wacrin laa sahlu fayurtaqى walaa samiinu fayuntaqal macnaa waa dee dumar fusaxo ayay ahaayeen cibaaraadkay isticmaalayaan marka la eego ama xuruufaha iskuba hagaajinayaan ee iskuba midka ah ee ama sajciga oo kale iyo umuurahan ama dee tashbiih kuba sugan yahay iyo jaanibkaasi adu waa dee dumar aad fasaaxo badan iyo balaaqo badan labay ahaayeen waxay tidhi tii koobaad zawjii ninkaygu laxmu jamalin awr hilibkii weeye awrkaasoo qasin weyd ah sifada waan jaraynaayo waxaan jamalkan uga dhigaynaa waa weyd a weeye oo calaa ra'si jabalin buur dhakadeed ku sugan wacrin adag oo sida lagu fuulaaba ay adag tahay oo macnaa waxa weeye aan dee sahlanayn si lagu fuula laa sahlun waa buurti ma aha buurtani mid sahlan oo ujeeddadu ama meelo laga fuula leh ama gaaban ama dee adigu dhib yar fuulitaankiisoo fayurtaqa markaa dusha loogaba baxo la fuulo walaa samiinun waa hilibkana mid shilis ma aha oo fa yuntaqala yunqalab maka yuntaqala bimacnaa yunqala weeye dadku ay isnaqlistaan oo ay guryahooda geystaan dee qiimahan uu leeyahaye shirayskan uu shilis yahay daraaddeed haweeneyda ninkeedii ayaa dee kolley malaa wax ceebay u reebtay maba jirto aada bay waxa weeyaan u ceebayso waxay ku sifaynaysaa un dabeeco xumo iyo nin aan khayr lahayn inuu yahay oo wax qiima iyo wax dee nafciyo uu leeya aanu jirin oo maxay ku shabahday waa hilib awr macnaa wuxuu shabahayaa la mid yahay weeye waa neefkeela ama awrba hilibkii weliba weyd ah oo kolley dee neefka geela ama awrka oo kale neefkii adhiga ahaa iyo hilibkiisiiyo lamid maaho marka hore weliba dee markuu weyd noqdo adkaadu weydaa yahay inaan wax duxayo wax nafaba aan lahayn oo kale waa dee qiimo saasa ma laha haddaba in markay tii horta waa kaas oo wax khayr u leeyahay ma jirto waa neefkeela oo weyd ah hilibkii oo kale cidima xiisayso kaas nafcisaasa ma laha weliba maxay raacisay buur dhakadeed buu ku sugan yahay oo macnaa waxa weeye shaygu hadduu leeyahay dee waxtar iyo wax qiimalo leeyahay helitaankiisa aada helayso dee waad dhibta iyo mashaqada ku gaadhaysa waad u adkaysataa waa loo sabraa ee isagoon wax khayra iyo wax nafqiya lahayn ayaa haddana aan la gaadhi karahayn oo buur adag oo si lagu fuulaaba adagtay buu dhekadeeda kuma sugan yahay wuxuu hadduu yahay xataa waxaan nafci lahayn oon qiimo saasa lahayn laakiin dhibyaraan aad ku hesho adoon dhibi kaa gaadhin dee waad iska qaadan oo wixii hawli kaamay gaadhin tacab kaama gaadhin isagu yaanu khayr saasaba lahaaninba nafci saasa lahaaninbe laakiin wixii oon nafciba lahayn haddana si lagu gaadha ay adag tahay dee waxay noqonaysaa cidno ma xiisaynayso marka waxay tihi calaa ra'si jabanin waa carin markaasaa maxay tihi laa sahlun fa yurtaqaa buurtani mid sahlan ujeeddadu buur ama gaaban ama dee dhib yaroo dariiqiya intay leedahay dhib yaraan inta lagu fuulo wuxuu marka horeba waxaa zahiidkee dadku ay iska nacaan haba noqdee laakiin haddana mashaqo la-aan lagu helayo dadku ay markaa taas ma ahaanin walaa samiinun fa yuntaqal hilibkuna mid shilis maaho dee ujeeddadu dhibtiisu haba badnaato halkaa haba yaalle hadduu hilibku hilib shilis yahay dee mashaqadan iyo rafaadkan gaadhitaankiisa kugu gaadhaysa faa'iidadan uu leeyahay ayaa loo adkaysaayo wixii nafciga lahaa dhib waa loo maraa hawl waa loo maraayo dee isagii baaba ka faa'iido badan laakiin waxaa weeya waa waxa aan khayrka lahayn en faa'iidada lahayn haddana si lagu gaadha ay adag tahay saasoo kale weeyo marka waxay ku sifaynaysaa uun gees waxay dee siay halkan culimmadu yidhaahaan ama waa cishiradiisii xumayd iyo dabeeco xumo isagoon khayrba lahayn gees kalena haddii bal buurtan iyo dhakadeedan iyo la yidhaaho iyadoo xaaladiisu taa tahay haddana yatarafac wa yatakabar wa yasmu binafsi isagii baaba isla weynoo kaba santaagaya iyadii oo kale taas oo kale ah bal markaa oo xaggii mucaasharadiisina dhibtaasay leedahay wax khayruu leeyahay maba jirto in wax nafciyuu leeyahay maba jirto bal markaasoo waa hilibkaas weliba aan qiimaa lahaynee meel aada u durugsan oo hawl badanna dee waxa weeyaan ku sugan oon dhibyaraana lagu gaarhi karahayn isagina wax qiimuu leeyahay aanu jirin bal kaas buu yidhi ayay jira taas markaa waa ta hore kollay qorooyinkiina sharaxaysaana bal anigu dee intii bal khulaasadood iyo waxa ugu ahamsan baan soo qaadayaa waa taasoo in bal waynu eegan doontaane macnuhu waxa weeyaanuun imaka shaygii hadduu fiican yahay ama naf leeyahay mashaqo iyo dhibna lagu gaarhi karayo mashaqada waa loo adkaystaayo dee faa'iidadiisa kaba badan laakiin wixii aan qiimaha lahayn haddana markay noqoto inaan laba gaarhi karahayn laba shaybu isku darsay isagoo nafci lahayn iyo isagoo aan haddana la gaadhiba karahayn oo dhib badani ay kaba sokaysay helitaankiisii e kaa cidna ma xiisaynayso cidna markaasoo lama raqbaynayo haddaba ninkani kaasoo kale weeye taasi waa tii koobaad qaala ti thaaniyatu tii labaadba waxay tidhi zawjii ninkayga laa abuthu khabarahu warkiisa ma sheeg sheegayo oo anigu ma faafinayo ma sheeg sheegayo ma faafinayo warkiisa inii anigu akhaafu waxaan ka cabsanayaa anlaa adarahu inaanan ka tegin ayaan ka cabsanayaa in adkurhu haddaan sheego oo ninkan aan isidhaaho bal isaga ka waran adkur waxaan sheegi cujarahu wa bujarahu ceebihiisoo dhan mid muuqata iyo mid qarsoonba waxaan ka tegayaa markaa maba jirto ee imika iyadina dee ninkani waa waxay u iyadna waa aad bay u damisay ama u ceebaysay ninkeedii waana tan le uun dee ceebtiisu way badan tahay mid daahir iyo mid baadinaba intaas iyo dul markaasay ku kaaftoontay bal markaa horta lafdiga xadiidka adarahu macnaa waa atrukahu wa adacahu ficilkana maadigiisa isaga iyo ficilkan kale dee markaa da iyo mudaariciisa la isticmaalo labadaba ficilkan waxay noqotaa carabi maadigiisa iyo masarkiisa iyo way dishay bay yidhaah macnaa way ka tagtay oo farahay kaba qaaday ee waxaa la isticmaalaa isaga in waxa weeye dee mudaariciisa oo imaka kan inoo taalo oo kale in waa la isticmaalaa oo yadaru iyo wadare laakiin wadare oo kale iyo wadaca iyo maadiga lamaba isticmaalo masterka naftiisa dee isna laba isticmaalo wadri iyo wadci oo kale iyo walow xadiiثuu kuba yimi can wadcihim اljumucaat bal waa xadiiثtee meelo qaarkood kollay kuba timaadee way yartahe laakiin mudaariciisa ayaa la isticmaalaa xagga markan ay leedahay inaan aanan ka t inaan ka t inaan ka tegin baan ka cabsanaya culimadu kale ama halkan qorooyinkii sharxeed ee luqawiyin iyo keyrkoodba ahaa in horta damiirkan adarahu iyo cujarahu iyo bujarahu iyo waxay u celiyeen bal laba qowl mid weeyaane ay u celiyeen ninkiibay u wada celiyeen oo taas bay laayihin marka macnuhuna markaa wuxuu noqonayaa haddii dee haddii bal anigu aan warkiisa sheego oon kaba waramo oo uu isagii dee warkaasi gaadho waxay ka baqanaysaa inuu furo dee kolleyna mala calaaqa ka dhaxaysa caruur ha kaba dhaxayso dan kaley meel ku qabta way doonaysa inaanay ugaba tegin haba jirtee marka waxaan kaba baqanayaa in laadana zaa'idaan kaba dhigaynaayo inii akhaafu an adarahu haddaan sheeg sheego oon warkiisaa sheego waxaan ka cabsanayaa an adarahu inaan ka tago qole haddii aan zaa'ide kaba dhigno samaa manacaka anlaa tasjuda oo kale macnaa maaha inaanad dee sujuud waxa weeyaan inaad sujuuddo maxaa kuu diiday weeye inaad sujuudi weydo maxaa kuu diiday arinku maaha laadaas oo kale halkan waxay idhahan dee waa macnaha dee silo un ama zaa'idun haddaba de inuu ifuro oo markaa aan kaba tagaan ka baqanaya tiina ma doonayso haddaan warkiisaa sheego oo bal maalan uu maqlaba lafdigan cujari iyo bujar kolley cujarna waa jamcu cujratin bujarna waa jamcu bujratin labadooduba waa isla maado ama dee isla adigu wasanba weeye in markaa waxaanay cujar iyo bujarba kaba dhigeen waa ceebihiisii tii daahirka ahayd iyo tii qarsoonaydba waa sheeg sheegi in waxaana asalka hore ay yidhaahaanba in alcujar iyo albujar waa xididada oo kale ama seedaha hadday dee guntamaan oo ay soo kuusmaan oo kale taas ayaa waxay yidhaahaan markay dee jirkii kale kaba soo muuqdaan haddii ay xaggan caloosha iyo tay tahay xunurta kolkolna waa lagu sifeeyaaye waa tan ay bujar ama bujratun ba yidhaahaan oo rajulun abjar haddii laba yidhaaho ama waa markaa xundhurtiisu soo kuusan tahay ee weyn tahay kolkolna haddii waxyaalo kaloon xundhurtaba ahayn oo kuuskuusan oo jirhkiisii oo xididadiisii ama acsaabtiisii oo guntamay waa loo isticmaalaa oo bal matalan kolkol caloosha nafteeda haddii la idhaha rajulun abjar waa ruux alool weyn way noqotaa cujarna waxay kaba dhigaanba waa xagga dhabarka oo kale iyo iyadna saas oo kale xididadaas ama acsaabtaas guntame ee soo kuusma ee jirhkii kaba soo dhexbaxe ka soo muuqda taas baaba la ydhaah ujeedadana halkan taasi macnaha hore haba noqotee waa ceebihii bay leedahay ama dee baadinkaa iyo asraariyixiisii baan sheegi doonaa sayidna cali bn abi aalib ba waxaa lagala soo noqon kolley waktiyadii dambe ee dee dhibtina ay iyo wixiina ay faraha ka baxeen shido oo kaleo ayaa waxaa kaba lasoo naqliy yihi ashku ilى اllahi cujari wa bujari manaa ilaahay baan u sheeganayaa cujari wa bujari o taasna laguma fasiray uun humuumi wa axzaani weeye oo waktiyadaa dambe sanadadee dagaalkii ugu dambe markaa muslimiinta dhexdoodii waxyaale ay jireen cujartayda iyo bujartayda macnaa ay taa ay kuma fasireen humuumi wa axzaani waa aniga hamigan iyo murugadaydan iyo waxyaalahaasaan uba sheeganaya bal asalka hore laakiin cujar iyo bujar taasba weeye imika halkana waxay leedahay dee haddii aan ninkani waa nin ceebo badan haddii aan hadalba qaado dee oonan taa kuma kaaftoomin waxyaalo badan baan u dhaadhici ceebihiisaa qarsoonna waan sheegi markaas saastaa dee haddii kolkol ay gaadhoba taas oo kalena dee bal markaa waxay noqonaysaaba ama inaan ka tegi waayana waan ama inaan ka tagana waan ka cabsanayaaba marka adigu waa ruuxa ceebaysan ee demi iyo waxay u reebtay maba jirtee laakiin dee mid mid iyo waxwax may taaban haddii aan dhex galana waa warkiisaa dheer bay leedahay ceebihiisaa badan oo dee waxaan kaba tegayaa ma jirto kuwaasna waan u dhaadhici oo waan sheegi saasay iyadna tihi tii labaad zawjii laa abusu khabarahu inii akhaafu anugu waxaan kaba cabsanayaa an laa adarahu ay inaanan kaba tegin ama an adarahu haddaan dee taa bal tafsiirkaa horeba qaadano in dee haddii laba yidhaha an laa adarahu inaanan kaba tegin warkii oo kaba bixi waayo katradiis oo khabarkii aan ucelinuun faraaba ka qaadi waayo mudo un baba kaba baqanaya oon kaba bixi waayo waayo wax la dhammayn karaanu ahayna waxba laadu markaa zaa'id ma noqonaysa waana lagu fasiray in adkurhu haddaan sheego adkur waa ninkan aan hadal qaado on wixiisa iyo ceebihiisa ka waramo adkur cujara wa mujara tanna waa adi waa demi qaalat ihaalisatu tii saddexaad baa waxay tidhi zawjii ninkaygu alcashanaqu waa mid aada u dheer oo dheerar xadka baxa jeedadiisuna waxa weeyaan un waa dherarkaas iyo mandarkaa la arkaya mooye wax ka hooseeyaaba ma jiraan oo mandar aan makbar lahaynoo araggaasun waa dherarkaas iyo mandarkaa mooye laakiin wuxuu uga hooseeyey wax kale mama jiraano in andiq haddaan hadlo udallaq waa lay furi oo haddii aan ama ceebihiisa ama waxyaala sheeg sheego oon ceebihiisa sheego dee waa ifuraya dee malaa kolley dalaaqna diyaaruma waa in askuta haddaan aamusana dee way aamusmaa sidii la sheegayo haddaan aamusana ucallaq waa laylaalana waa lay meel un baa layga xuri weeyaan oo ujeeddadu waxaa noqon mucallaqa fatadaruuha kalmucallaqa waxaa dee meel intuu kasoo laalaado dhulna aan gaadhin meeshii sarena aan haysan oo kaleo naag nin lana ma ihi midda madax banaan oo meeshay doonto mari kartana maba iyo xaaladaydu taas haddaan aamusana way aamuskaasun oo waxaa noqonaya taa mucallaqada haddaan hadlana dee waaba arrinkaas dalaaq baaba kaba soo horeeya bal weeye oo arrinkiisu waa kaa zawji alcashanaq macnaa alcashanaqna waa atawiil kol cashanaqna qaafta bedelkeeda da'na waa way yidhaahaan luqada way soo naqliyaan laysa fiihi akharu min tuuli bilaa nafcin weeye macnaa dherar aan waxa wax tara iyo wax nafci oo ka hooseeya jira mandarkaa iyo araggaas buu leeyay makhbar iyo wax ee kale oo ka hooseeya aanu jirin xaaladayna waa tana in andiq haddaan hadlo udallaq waa lay furi wain askut haddaan aamusana ucallaq de waxaa noqon mucallaqa laa cazba walaa musawaja aan midna ahayn taas baa noqon dumarkan horo dham waa dembi iyo cay raggoodii baadu qaalat iraabicatu ti afraad baa waxay tidhi zawjii ka leyli tihaamata laa xara walaa qura walaa makhaafata walaa sa'aamata de haddii aan laa xarun walaa qurun aan idhaahnana dhib malaho kole laa xawla walaa quwata awjuudii lagu banayn jiro o dhan xataa in la isweydaariyo in meel la wada mariyo dee taas ba iskaba imanaysaa laa xara waa zawjii ninkaygu ka leyli tihaamata tihaama waa beledkaa tihaama ama dee dhulkaa la yidhaaha tihaama habeenkeedoo kale weeye waa habeenkaa tihaama un waa ammaantani laa xara kulayl dee ma ahaanin oo de waa sida habeenka tihaama yahay fiih walaa qura qaba kulaylku dhiba iyo qawlku dhiba midna ma jirto walaa makhaafata cabsi dee xaggiisii laga cabsado oo dee isaga dhibkiisiiya waxyaalaha laga baqdaana mama jirto walaa sa'aamata noogid iyo xiisa dhac laga xiisa dhaco laga nooga isagiioo bal taas ama cishradiisa xun iyo taasna ma jirto taas bay tidhi oo habeenka tihaamo kolley tihaamo waa bilaadan dee adigu nejdi aan ahayn ee dhinacan xeebta kuba soo dhow ama xaggaa ilaa xeebta o dhan baaba intaa gubankooda ayaa tihaamo laba idhaah maalinteedu waa kulayl oo taas oo kale laakiin habeenkii haddii xataa ay xaga ahayd hanfigina markuu go-o gees kalena in waxa weeyaan dee cadceedda kulaylkeediina aanu jirin waa nooc yar ictidaal baa jiro oo dee wixii kale jirayba waktigan kale dhulka kale jiilaalka yahayna dee iyaduna waa dhulka ictidaalka oo dhaxanta meelaha kala leeyiin aanu ahayn ee kulaylkii xagaalahaana maba laho waa habeenkaa adigu waa muctade waa dhexdhexaad waana tan sii fa sii fasirtayba kulayl ruuxii dhiba habeenkii malaha qabow isagana dee sa dhulka kale qabow xaaladooda ay too habeenku qaboobaadana habeenka tihaamo ma aha waa kaa muctadilkaa dhexdhexaadka ah markaa haddaba ninkeedu waxay ku sifayn way ammaanaysaa iyadu tan waa ruuxa bal maalan isaga marka leega akhlaaqdiisa fiicanna dhib ay ugaba baqanayso dhibtiisii maba jirto xagga marka la eego cishrada wanaagsan iyo say u wada joogaan ee fiicanna wax bal maalan ama suxbadiisii ama iyada suxbadeedii ay ka daalaya ama iyadu ay kaba daalayso dee kolley taasna waxaa keento ama dhib ama akhlaaq xumo iyo ama cishro xumo taasna maba jirto kulayl ruuxii adigu wax dhibo oo iyada xaggeeda ama wax xag dhibo oo xaggiisa ugaba imanaya ma jirtee waa sida habeenkaa tihaame dadkaa reer tihaamaba habeenkooda iyagoo kulayl kale wakti kale xataa ku jiray ay kuba nastaane bal taasoo kale ayay noqonaysaa o adigu waa amaan ninkeedii ay imanayso waana madxi baliiqa weeye arrinkuna waa tashbiiha sida habeenkaasoo kale mid ayuu kala mid yahay qaalat ikhaamisatu tii shanaad baa waxay tidhi zawjii ninkaygu in dakhala hadduu guriga soo galo fahida ay saara kalfahdi harimacadoo kale ayuu noqdaa waa ficil make wain kharaja hadduu baxana asida waa saara kalasad waa nin geesi oo dee waa libaaxoo kale ayuu noq ayuu yahay walaa yasalu ma weydiinayo camaa cahida wixii uu ogaayuu guriga kuba ogaaye mataaciisii ama waxyaalaha ahaa waa nin dee isaguna kolley maha gaflo iyo nin aan aqalkiisa waxa lagu sameeyey waxa aan warba u ahayne waa xusnada cishradiisa nin qorqoro ama aha oo wixii qodqodayo taasoo kale ah ee wixii guriga lagu ogaaye amticadiisii alaabtiisii halkuu maray iyo maxaan muxuu yahay iyo taas ma odrhanayo waa xusnu karamihi bay leedahay marka xagga ta hore fahidka bal ta hore siday kuma fasireen waxay leeyihin fahdigan ay kuba shabahaysaa waa likasrati nawmi de kol aduu guriga soo galo waa seexanaya waana nooc amaan bay kaba dhigeen imaka halkan oo waxay idhaahaan bay leeyihin amhaasha carabeed kaba mida anwamu min fahdin waxaasi waa ka hurdo badan yahay harimacadkii ama taas waaba la idhaah waxaanay la mid tahay un bay kala mid dhigeen imaka seexashada halkan oo ruuxa walaa yas'alu cama cahido wixii uu aqalka kuba ogaaye maalkii iyo mataaci iyo waxyaalaha caynkaasa dee nin dabagelayo oo shay kastaba doonayo halkan halkuu marayo kanyo ama kaa qorqorada aduu ma aha waa ninkaas karamkiisaas iyo waxyaalaha caynkaasa ka jeedsanayeen weydiinahayn oo kale waa xusnu karamihi un xaggan kale ta kale waa de idaa kharaja sida waa xaggan inuu dadka dhexdooda marka uu joogo xaaladan oo kale ma aha ama dagaal uu jiro ee waa libaaxoo kaleu noqonayaayo asid arajul iyo istasada macnaha u libaaxo libaax buu noqday waa geesi buu noqday tashajuca ayaa macnuu yahay taa weeye waana tay imaka leeyihin waa arrin ammaanun weeye oo waxay adigu ku sifaynaysaa uun markaa uu guriga yimaado dee balnoom ka badan iyo kafladan ama uu ka war aanu dee danka gelahayn oo uu iskaga jeedsanayo wixii gurigiisa kuba sugnaayee mataac iyo maalahaa dee hadday tagaan iyo waxyaalaha caynkaas inu iyadii weydiinahayn taasba oo walaa yasalu cama cahida dee tan kalena waa geesnimadiisa walow bacdigood ay dee idaa dakhala fahida ay kuma fasireen de idaa dakhala fahida oo kale macnaha san dee wasaba calaya wathuub asad fahd waa igu soo boodayaa sidaa fahdiga iyo harimacadku u boodoo kale ayuu kuma boodayaayo dee imaka kollay qaybta dambe ammaan bay ahayd tan dembi lagama dhigayo barhkood baa kaba dhigay dee darbigeed iyo garaceedu usoo boodayaa markaa nooc dembi bay noqon dhibna ma laha haddii xataa badh sifadii dembi laga dhiga midna ammaan lagaba dhigo de waxay ku heshiiyeen inay wixii jiroo dhanba ay sheegaan oo kolba nini waa arrintiisu wax la qaato ma laha waa wada xunye mid waa wada fiican ye mid baa geesna ku fiican geesuu ku xun yahna uuma jiraayo haddii xataa barhkood ba kala duwana dhibaata ma laha oo say dee barhkood kuma fasireen ama dee ha noqoto almubaadara bijimaaciha ama dee barbaha taas iyo dee taa horo walaa yasalu camaa cahid aan kuma fasirayno arrinkaa takaafulkaas ah iyadoonay dee garasho la-aan arrinkani kaba ahayn aanay ka ahayna dee tabdiir iyo in aan xoolihiisi dee soo doona haddii la fasaahadinayana aan dee kaba hadlayna aan kaba dhigayna oo waxyaalaha dee guriga kubaga mtaaciya waxyaalaha caynkaasa in nin qodqodayo oo de markaas wixii daydayayo kani xagguu mariyo kan se maxaad taas ma aha waa ninkaa mucaasharada fiican iyo khuluqa fiican leh qaalat saadisatu tii lixaad baa tidhi kolley de waa bal inta maqsuudkan kaba soo qaadanaya un zawjii ninkaygu in akala hadduu cuno lafa macnaa wixii waa wada dhameeyaa nin waxambeeyo maaha weliba isagoo say kuma dareen in maca takliidi min sunufi isagoo dee wuxuu ka tegayaaba aanu jirin oo anwaacdii cunto iskuma baraya waa ninka adigu cirta weyne aan shayna cid ka dambeysay uga hambaynahayn waidaa shariba hadduu cabana ishtafa uu heensadaaba macnahaysta waxba reebayo shuf shufaafo waxaa laba yidhahaa albaqiya sharaabka wixii dee gunta kuba hadhoo kale haddii uu cabana waa shariba shufaafa xataa waxaa yar gorarkaa yaree kuba hadhaya waa heensa waa cabaya waxba kama tegayo waidaa shariba ishtafa waa dee dembi weyn wayni dajaca hadduu jiifsadona iltafa waa isduuduubaya ana keligiibu meel iskuma duuduubaya dee haweensiya nin dee warba u hayo maaho wayni dajaca iltafa walaa yuliju ma gelinayo alkafa waa gacantiisii iyo kafkiisii dee maradeeda hoosteeda oo kale iyo yaclama si uu ogaado albasa waa albasa waa shidat lxusni murugada iyo waxan iyada kuba sugan si uu uga war helo nin taasba iyadii wax weydiinaya ama markaa uu gaadh isugu duuduubo meel dee gacantiisii marada kaba soo si u ogaado ama maylkeeda ay iyosaga u iilanayso iyo jaanibkaa qurbigiisa ay doonaysiyo waxyaalaha si u ogaado ama murugadan kale haysa in waxaasba ma aha adugu bal tana waa demi aada u weyno waxa allafu fi الطacaam waxay yidhaaheen alikhaaru minhu maca atakliidi min sunuufi xataa laa yubqiya minha shaya lafi fi dacaam waxaa la yidhaha waa cuntadii oo la badsado iyadoo weliba laysku darayo de anwaacdiisii oo kale oon waxba lagaba tegahayn alishtifaafna wixii weelka ku jiro o dhan oo la wada cabo shufaafo sidaan soo sheegnay maa baqiya fi linaa min asharaab baa la yidhaha intaa yarna kama tegayo bal markaa labadaas horta way kuba sifaysay waana dami dee taasi xaggan kale walaa yuliju lkafal yaclam albasana bal waa in kollay ta u dhow weeyaan walow baaqdiyooda waxyaalo kaliyaba ay kuba fasireen oo ay kaba dhigeen bay maalan tan kuba fasireenoo iyadoo ama jasadkeediiyo wax ceeb ama da iyo waxyaalahaas uu lahaa ayay leedahay gacantiiba maradiisii sima soo gelinayo maradayda hoosteeda si uu ogaado badsiga iyo murugadaso macnaa waa iyada dhowritaankeeda iyo ilaalinteeda lakiin taasi way kaba dheer tahay hadalku si u socdaye macnuhu waxa weeye waa tan hore wayni dajaca iltafa hadduu isagu seexdo meel unbuu isku duuduubayaa oo wuxuu iyadii uma soo dhowaanayo gacmo taabanayo kafkiisii maradeedii ma hoos gelinayo si uu bal iyada waxaan dee xaggeeda kuba sugan ee maylka xaggiisa uu ilanaysiiyo jaanibkaasiyo uu ogaado waa ninkaa aan waxna reebahayn haddii wax la cuniyo wax la cabatoona geestan kala wax kaloo waxtaroo kale u leeyana jirine meel gaara iskuma duuduubaya iyadiina in aan warba u hayn ninkaa xaalkiisu kaa weye qaalat isaabicatu o walaa yulju lkafa liyaclama albasa may way dambaysaa waxaan waday inaan wax ka booday qaalat isaabicatu tii toddobaad baa waxay tidhi zawjii ninkaygu hayayaa-u aw cayaayaa-u dabaqaa-u kulu daa'in lahu daa shajaki aw fallaki aw jamaca kulan laki waa dembi kala tana zawjii ninkaygu hayayaa aw cayaaya halkan horta waa shaki bay yidhaahaan min araawi markaa bacd acudamaana hayaaya iyo kaynka ayaani macno iyo wej u garan qolooyinkii ama gariibka iyo loqowiyinta barhkood oo waxay kaba dhigeen sawaabku inuu yahay kan muhmalada ahu walow de aymo kale iyagu ay dee leeyihiin me macno saxiixuu isaguna leeyahay uune waxa weeyaan zawjiyi ninkaygu hayaaya waa nin adigu waxay leedahay doqon ahoo umuurahoo dhami ay ka daboolmayaan oy kaba xidhmayaano wuxuu ku hanuunayaaba aanu jirin bal taas wey aw cayaayaaw cayaayaaw haddiiba la idhaaho laba macnay nooguma noqono hadday noqoto xaggii ciniinkii oo kale waa ruuxa dee caajiska ee wuxuu awoodo uu leeyahay dumarla kulankoodba aanu jirin ee ay cajzi gelinaysa mubaadacatu nisaa ama waa ruuxaas isagiiba min alcayi fi lkalaam weeye oo dee kaa horay iskuba mid noqonayaanoo arrinkiisu iyo kalaamkii iyo hadalkiibuu ka caajisaya dibnihiisii baa xidhmaya waa ruuxaas bal adigu waxay ku sifaynaysaa inuu ruuxu doqona yahayoo umuurtiisii oo dhamme ay ka awudmayso o ka daboolmayso wux umee iyo makhraj uu kuba hanuunaya aanu jirin oo hadal aanu karahayn wax kale aanu karahaynoo ruuxa xaaladiisu ay taaba tahay dabaaqa una kolley waa taa laguma fasirayo oo bmaala ay isaga dee umuurihii ay kaba daboolmayaan qudiyat calayhi umuuru walghayayaa-u min alghay haddii ay tahay waa ruuxa dee shar iyo xumaanun kuba jira ama taasna laguma fasir waa umuuro dee waana shaki wataani labada hore marka maxay tidhi kullu daa'in xanuun kastaaba lahu isaga daawun xanuun buu u yahay da-iyo halkan waxay u wadaa waa ceebihii oo waxay leedahay dadka ceebaha ku dhex firirsan kani ceeb buu leeyay kani ceeb buu leeyay kani ceeb buu leeyay isaga way isku kulmeenba way ku kulmeenoo ceeb kastoo dad ay leeyihiin ama dadka kuma sugani isaga waa laga helayaayoo ceeb buu u yahay mucaamaladeedna waa tanoo waxay tidhi shajaki uu ku dakri aw fal laki ama laf buu ku jebin aw jamaca kulan laki ama labadaba uu isugu kaa dari xaaladiisu waa tan shajaki kolley shijaaja waxaa la idhaahaa nabarada madaxa ayaa shijaaj la idhaaha jiraaxna iyada waa la odhan karaa jirka intiisa kale nabarka gaadha jiraax baa la odhanaya dee shijaaj lamalaya marka ka madaxa jiraax iyo shijaaja labadaba waa la odhanaya oo nabarada madaxa jirka intiisa kalena jiraax baa la odhanaya alfalluna bal maalan tan de ama nabar kaleu ku gaadhsiinoo meel jasadkii kaba mida ama waaba kasrigii siaa kuba laqbeeyoo inuu laf jabiyo ama dee wax kale un yeelo macnaha xaaladiisu waa tanoo waa ruuxa ceeb kasta oo isaga dad lagaba helayo ama dadka ku baahsanba ceeb bay isaga utahay waa lagaba helayaa in xaaladiis iyo si uu laba dhaqmayeyna waaba tan oo ama waa ku dakraya waa ruuxa dee had iyo goor gacantii kaba soo horeyso ama waaba ku jebinayaa ama nabar kaleu kuba gaadhsiin ama labadiiba uu isugu kaa dari labadiiba uu isugu kaa dari xaaladiisi waa kaa isagana shajaki aw fallaki aw jamaca kula laki bal qolooyinkaasi waa dembigii ee inta inoo hadhay waa qolooyinkii raggooda ammaanayaye qaalat isaaminatu tii sideedaad baa waxay tidhi zawjii ninkaygu ariixu urtu riixu zarnabin zarnab geedkaas la yidhaaho ama nabaadkaa la yidhaaho urtiisa weeye kolleyna waxay leeyihin zarnabku waa nooc adigu ama nabaadka kaba mida laakiin ur udgoon leh jasadkiisa ama riixda udgoontaas oo kale ah waay markaas laguma fasiray markaa waa adigu ammaanu ama waa magaca fiican iyo sharafta uu dadka ku dhex leeyay magaca fiican uu leeyahay diib u sanaa-i tan bay ugaba jeedaa urtiisa udgoon qorooyinkiina sharaxaysaa markuu qabanayo waxaa ii taalla waqiila diibu hiyaabihi fi nnaas diibu hiyaabihi fi nnaas kolleyna macnuu waxa weeye halkaa maha hiyaabe diibu sanaa'ihi fi nnaas weeye hiyaabihi maahe waa sanaa'ihi fi nnaas waa ammaanta uu dadka ku leeyay dhexdooda wanaageediyo ammaan fiican in laguma ammaanay urtan udgoon ba ay ugaba jeedaa urta horta taasba weeye walmasu taabashaduna masu arnabin waa bakaylo taabashadii dee bakaylaha jirhkiisii oo garanaya waa jekan dhogortiisani u dhogortaa yaree dabacsan ee naacimkee jilicsanoo waa dabeecadiisa fiican cishradiisa wanaagsan oo waa xagga marka leega khuluqiisa fiican iyo dhaqanka fiican buu saas shaygaa dee taabashadiisuba ay tahay waxaa aada u dabacsan ee jilicsan oo kale saa in arnabka haragii oo kale ama dhogortii oo kalea taas bay taha waa xagga akhlaaqdiisa fiican iyo cishradiisa fiican taas bay iyadu tidhi oo ay ujeedaan الriixu riixu zarnabin wاlmasu masu arnabin qaalat itaasacatu tii sagaalaad baa waxay tidhi zawji ninkaygu rafiicu اlcimaadi mitiirkiisa ama udubkiisa uu dheer yahay weeyu sareeyo طawiil الnijaadi waa galkan sidahan seefta ee garabka la sudhaa nijaad lagu magacaabaa kaasna mid uu dheer yahay weeye cadiimu ramadi dambaskiisuna mid uu wen yahay weeyo dambaskiisu uu badan yahay ama uu wen yahay qariibulbeyti aqalkiisu mid uu u dhow yahay weeye min annaadiyi ama min annaadi kolley sajciga imaka san baa inoo taalay hadalku si u wada socday rafiicu اlcimaad طawiil الnijaad cadiim الramaad qariib اlbeyti min annaad oo sajcigu taas buu ahaayo de waa sidaa looguma joogsanaya waa hadalkooda si u dhacayo de waa taa fasaaxadoodiya waa sajcigii aqalkiisuna miduu u dhowyay weeye golahan dadku ay isugu yimaadaan bal haweeneydna kolley ninkeedii inuu nin sharaf iyo siyaado iyo madaxtinimo iyo ayay kuba sheegaysaa iyo deeqsinimo oo mid ba waxay tihi rafiicu lcimaad oo de cimaadka waxaan leeyahay waa tiirarkan ama udbahan de aqaladii laguma taagayo waxaanay ay tahay oo dadka iyagu ama madaxda ahaa ee deeqsiyadana ahaa aqaladooda ayaa taas ahaan jiray oo aqalada waaweyn ee lasoo eeganaya meesha kaba muuqanaya ayay dhisan jireen halka kuwa li-aamta ama bukhalada ah aqalo yaryaroo gaagaaban iyo shaciraduna way kuba timay kuba ceeban jireen taa inay ahaydbo macnaa aqalkiisan uu gelaya uu degan yahay waa aqalkaa weyn ee tiirarka ama udbaha dhaadheer laba si ay dadkaa martida ah iyo wixii xaajari ay u arkaan oo isagii uba soo qostaan waana dadkii deeqsiyada ahaa aqaladoodii bal taas waa mid in dee ay ugaba jeedo uun aqalkiisu waa sareeyaadun waa xasabkiisa iyo sharaftiisa weyne uu leeyahay taasba ay too aqalkii aanay ujeedina waa ixtimaalba waa mid dawil nijaadna waxay ku sifaynaysaa nin dheer inuu yahay un maaha de laakiin ninkii alcashan dhaqaytii hore tiri ay lahayd waa dheer aan waxba kama hooseynen ninkade waa nin sayida deeqsiya geesiya oo de bay masalan had iyo goorna qisarka iyo gaabnida iyo way de iyagu agtooda waxa la ammaano may ahayne dheerarkii way ammaani jireen be haddaba waa ninkaa adigu dheer oo dee ninku markuu dheer yahay side ama waxaan uu suranayo marka la eego seeftiisoo kalena wax dheer buu noqonayaa oo dherarkiisa buu u munaasib yahay bal markaa taa dawiilu nijaad bay tihi cadiim rumaad damaskiisuna waa wen yahay tanna waa ammaan weyn weeye waa dhici karta in loo moodo la idhaaho de waa damaskiisi wax cayb loo qaatee waa ammaani laakiin waa kinaayo kolley wasaa-ib ah oo waxay tilmaamaysaa ninkani nin deeq badan inuu yahay deeqsi yahay say taas halka laftigan ay ugu sifaysayna dabbaska badan ee had iyo goor aqalka dhinaciisa ku tuulan maxaa sababtiisu ay tahay dab badan oo la shiday xabo badan oo markaa dee xabada badan ee la shidayna maxaa loo shidayaa had iyo goor waxbaa la karinaya wax badan baa lagu karinaya waxaan la karinaya badanna maxay tahay waa martida badan oo taasna maxaa ka soo baxaya ninkuwa nin deeqsiye weeye nin deeqsiye weeyaanoo cadiimu ramad waa taasoo mataa ta'tihi tacshu ilaa dawi naarihi tajid xaaba jazra wanaaran tajaja kolley bayna naxwadna shaahiday uga soo qaadan jireen bal maala markaa cadiimu ramaadkan dambaskan badani waxa weeye waa dab badan oo la shiday oo dabka badan oo la shidayna waa wixii lagu karinayee badnaa dee karinta badanna waa dadkii cunayaa badan oo waa ninkan waa nin deeqsiya weeye oo dabkiisuba ka aanu baktiyin ah dadkii ajwaada ahaa iyagu berigaasna horta dee dad baa jiray meel kasta mandiqo kastana dad saasa waa lagama helayay bal caaday u ahaydo inay dabka iyagoon xataa wax lagu karinay bay meelaha ka shidi jireen maxay u shidayaanba waa dadkaa dariiqada maraya ama habeenkii meelaha gudaya si ay dabka u arkaan ay usoo raacaan waayo dabkaa ay shidayeen waa halkaas oo kale oo say uba soo raacaan oo kale oo dee waa tii barhkood lagaba soo naqinlayay inay xataa hulaamkooda ama addoonkooduba haddaan in jeelabata dayfan faanta xurun sia dee xaatim da-yo lagaba soo ilaqiyo dee awqid naarak walbain dabkaaga shidiya qudhan faleylu leylu qurun in jeelabata dayfan faanta xuro waa habeenkaa dhaxanta badan ee haddaad martiba keento dabkaaga marti ay soo raacdo waa ku xoreynaya marag baa saacaba ahaa haddaba in dadka ay shidayn bar barhkood baa qoridaba intay qaataan bay meelaha dhici karta inay la meeraystaan bar si loo arko oo kale dee kuwa qaarkoodna xaaladooda way kala dunayd ee haddaba dabkiisu waa ka aanu bakti ahayn ee had iyo goor deef iyo marti badan ay jiraan oo dambeskiisayna waa kaasoo adigu waxay ku sifaysay ninku inuu deeq badan yahay ama tan kale qariibu lbeyti min annaad horta annaadi iyo annadiyu iyo almuntada waa majlis اlqowm meeshaa la ysuguba yimaado qur'aanka falyadcu naadiyahu macnaa waa haw yeedho dadkii majliskiisa dadkaa isku majliska ahaayeene ahla majlisi bal haw yeedho weeye taas bay ahdo naadiyahu manaa waa ahla majlis ahla naadiy haw yeedho haddaba markaa anaadi iyo annaadi iyo annadiy almuntada waa majlis اlqowm marka waxay ujeedadu tanna waxay ku sifaynaysaa nin madaxa ra'yigiisa had iyo goor loo baahan yahay golaha la isugu yimaado gurigiisu ku dhow yahay dadkuna ay bal maalan dee gurigiisii bay imanayaan iyagoo ama taladiisii noqonaysa ama deeqdiisii uba imanaya waxgadoonkii iyo xaajadiisii gurigu meelaha dadku ay kuba kulmaan waa guri u dhow had iyo goor raggoodii ajwaada ahaana guryahooda waa meelahay kaba dhisi jireen si had iyo goor dee dadkaa socotada ama dadka martidii naadigii bay imanayaan gurigii u dhawaabay markaa tegayaan halka kuwa kale ay ka fogaan jireen oo dee meel durugsan gurigooda ay kaba dhigi jireen oo dhulkaas oo kale ay kaba dheeraan jireen kuwooda bukhaladii haddaba in aqalkiisu wuxuu u dhow yahay naadigu waxay ku sifaynaysaa karam horta oo had iyo goor dee waa gurigi martidu ay kuba badan tahay sudad iyo sayidnimo iyo madaxtinimada way kuba sifaynaysaa dadkii dee had iyo goor waa ninkaa golo jooga ama dadkii golu ay uba imanayaan iyagoo la tashanaya iyagoo wax ka doonaya bal waa ninkeedii adigu saasay u ammaantay qariib lbeyti min annaad qaalat alcaashiratu tii tobnaad baa waxay tidhi zawjii ninkaygu maalikun maalik weeye magaciisa waama ka dhigana waa nin wamaa maalikun muxuu yahay maalik waa tafqiim bay ula jeedaa istifaamtan si alxaaqatu malxaaqa wa asxaabu lyamiini ma asxaabu lyamiin oo kale alqaaricatu ma alqaarica muxuu yahay maalik muxuu yahay maalikun isagu waa dee maalik oo khayru min dalika kaba khayr badan haddii aan dee sifo kaba dhigno waxbuu leeyahay maalikun waa nin wax leh wamaa maalikun maalikun waa isagu khayru min dalika oo dee wax dee umuurahaas oo dhan kaba khayr badan lakiin ismigaan kaba dhigaynaayo ninkan magaciisi inuu kaa yahay waana ninkaas dee waxa la sheegay oo dhan madika waa madkuurka iyo umuuraha sheegteen waaba kaba mudan yahay waaba tanoo maxay tidhi lahu waxaa u sugnaaday ibilun geel kasiiraatulmubaariki meelaha ay fadhiistaan ama la tu-iyo ee lagu soo hooya ay badan tahay oo jaanibkaasi waa geelku markaa waa badan yahay qaliilaat lmasaarixi meelahay u foofaana ay yartay waa almabaariki jamcu mabrakin weeyaan waana mawdican dee la keenaya la tu-inaya habeenkii dee bal matalan taas oo kale masaarixna waa jamcu masraxin oo waa mawdicu rayi racyiya meeshan laguma foofinayo marka hadday noqoto mabaarigtiisa iyo inaha isaga waxa weeye dee aan guriga kaba dheerayn ee duleedkee xeradoodii ma yara halkaasoo way badan tahay laakiin markay noqoto foofin iyo racyiyo jaanibkaas iyo meelaha iyada xoorihii loo daaqgeeyo taasi way yar tahay bay tidhi kolley culimadu tay kuma fasireen halkana oo waxay leeyihiinba dee ninkani geel badan buu lahaa laakiin geelaasi inta badan kama dheeraado dee kollina haddii kalena waa gaajaaba diriyo haddii la foofin waayo la daaqgeyn waaye waa la daaqgeynaya laakiin had iyo goor gurigii kama dheeraado oo wuxuu ugu markaa dee had iyo goor diyaar uba yahay dadkaa socotada dadkaa martida inuu uba qalo oo saas daraaddeed baaba marka la eego halkan iyo meelaha mabaarigteeda way badan yihiine laakiin masaarixdeedii in badan ma joogayaan kolba martidii timaadaa loo keenaya loo gowracaya loo qalayaayo markaa masaarixdeedii waa yar tahayo inta badan awqaada dee waxyeelada dee si ay u noolaato markaa la daaqgeynayo mooyaane guryihii kama dheero geeliba oo markaa dee markay diifaanta kuba timaado ama martida ay u timaado geeli kamaba dheero ama caanahoodii ha ku sooriyeeyo qaalibanna way u qali jireena ha uba qalo markaasoo dadkii dee socotada ahaa iyo martidiibuu wixii caanaheedii iyo hilibkeediiya buu ku sooriyeynaya markaa inta badan meel dheer lama geeyo wey geeliis waa ninkaa isna deeqda badan lahu ibilun kasiiraatulmubaariki qaliilaatlmasaarixi idaa samicna hadday maqlaan waa geeli sawt alminsari minsarku waa cuud ama waxyaala ay dee kuwan dee lahwigooda ama ay heestiiyo waxa u isticmaali jireen oo ay malaha la ugu fooriyi jiray iyo waxyaalaha la afuufi jiray oo khinaha iyo waxa ay isticmaali jireen kaas baa misr lagu magacaaba haddaba waqtigooda horena waa wax la isticmaali jiray misrka dhawaaqiisa markay maqlaan ayqadna waxay yaqiinsanayaan annahuna iyagu waa geeri bay sheegaysaaye hawaaliku kuwa dhimanaya ama la halaagsamaya inay yihiin oo tan waxay kaba dhigeen misr waa alcuud aladi yudrab waa cuud markaas ama la afuufi jiray ama laba garaaci jiray oo taas ba ahayd baa misrku macnuhuna waa maxay ninkeeda ayaa waxay dee caadadiisu ahayd markaa ay diifaan iyo marti ay uba timaado isagoo sooriyeynayo hilibkii geeliis iyo caanihii iyo wixii uba keenaya ayuu waxyaalahan macaasifta iyo sharaabkii iyo waxaasna u keeni jiray waa martidii oo kale tii markaa caado markay noqoto ma badnaatay sawdkaasba haddii geelu maqlo waxay garanayaan meeshii in waktigii la gowrgowracayay meeshii uu gaadhay marti ay meeshii jirto adigu dee iyagu kollay daandare laakiin waa tacawudkiio dhawaaqan ay maqlayaan ee geed aaladan iyo misarka kaba soo yeedhaysa ayaa waxay isku xidhmay hadiyo goor iskuma xidhan iyo in iyaga wax ka mida la gowraco oo dee martidaa loo gowraco haddaba markaa ay maqlaan sawta misr geri wuxuu yaqiininaya khalaas in la qalqalayo oo dee loo qalayo ciddan loo keenay aaladan iyo sharaabkan iyo waxyaalahaas taa looba keenayo macnuhu kolley waa ninkan waa deeqdiisa badan uu leeyahay geeriisa inta badan inuu hayo martidiisa inuu uba qalo bal dee uu aada u soo dhoweynayo uguba farxayo marka ay yimaadaanna wixii uu siinayey cabayeen ee uu kuba sugsiinayey hilibkaas iyo dee uu isuguba darayo waxyaalahan dee kinihii iyo waxyaalahaas macaasiftoodii isuguba darayo geelina markaa isku xidhkaas ay waxaan iskuba xidhmeen oo kale tan hadiyo goor markay tani dhacdo tani ay dhacayso ayay kuba yaqiininayaan garanayaan in la gowrgowracayo idaa samicna sawta almisaari ayqadna anahuna hawaariku inay iyagu halaagsamayaan oo kale adugu malaa dee waa isku xidhankanun kolley malaa waxaaba jirta waxyaala dee nadariyaadkan tarbiyad oo kale malaa nin ruushaaba lahaay oo kaleo dee waxyaala uu tijaabinayo waxay leeyihin kaba cabiraan masiir oo kale waa shay shay oo dee malaa wax ay iyagu samaynayeen oo shay dee adugu xayawaan kaba mid ahaa wax filay ay buu ahaay oo kale inuu waktigaa raashinka loo dhigayo ayaa wax la garaacayo o la tumayeyna ay jiro markaasaa dee ilmadu ay kaba soo ama dhararku kaba soo daadanayo o kale taas wixii baa la saaray cuntadii baa la saaray o dee markaana wii cuntadii baa lagaba daayo shaygii musiirkaa ayaa la garaaco arrinkii uu dareemi jiray eeg waktigaas oo wakti cunto loo keenayo wixii baa dareenkii ka muuqan jiray shucuurkii baa kaba muuqday un waayo labadii baa isugu xidhmay oo kale koley nadariyo dee waktiyadaa hore ay soo qaadi jireen oo malaa nin roosha iyo nadariyaedkan xagga waxbarashada iyo markay musiir iyo xaadigu bal wax wax kiciya ama dareen kiciyo oo kale ladu waa qiso kolley nadariyaadka tarbiyada kaba mida ee imaka waxa weeyaan sawdkaa markay maqlaan bay garanayaan meesha waxa jira iyo in la gowracayo ninkana bal taasaan kuba dhaafaynaa ee isagana way ammaanto ee deeqdaa badan ayay kuba ammaantay tii inoogu dambaysa weeye xadiidkuna kuma kula magac baxay qaalat alxaadiyatu casharata tii koob iyo tobnaad baa waxay tidhi zawjii abu zarcin ninkaygu waa abu zarci wma abu zarcin fama abu zarcin muxuu yahay waa arrinta aan lahayn maalikun wamaa maalikun oo kaleo waa tafkiim iyo weyneyn oo muxuu yahay miyaad garanaysaa no de abu zarci wuxuu yahay oba tan sheegto anaasa uu lulay dhaqdhaqaajiyey min xuliyin xuli oo waxyaalahan ama waysaaqadiyo wixii dhagaa la gashanayey buu udunaya dhagahayga ka laalaadiyey anasana macnaa waa dhaqdhaqaajiyey oo naws waxaa kolleyba laba yidhaahaa waa marka shay weliba mutadaliya ama saa u lalaada dhaqdhaqaaqiis ayaa lagaba cabiraa naasa shay u manaa yanuusa oo kale macnaa waa dhaqdhaqaaqa shay meel ka laalaada uu dhaqdhaqaaqo haddaba xuli waa wixii dhegaha la gashanayey ayuu dhegahayga ka laalaadiyo de waa wixii uu iibiye uuba keenay wamala waa buuxiyey min shaxmin baruur buu cadudaya labadayda cududoodna kama buuxiye ujeedadu waa ninkan dee way inooga warrami kar inoo doontaa halkii ay markii hore iyo reerkoodu say u ahaayeen nin xoololabuu ahaayo dee iyadii aan waxbana umiyin ee wax kastaba u dhameeyey oo markaasay naaxday dee kolley hilibkii iyo waxyaalahaasna cududiibuu kaba muuqanaya maaha cududii unbaa naaxday waa guud ahaan bay shishaatay naaxday oo xaydh buu kaba buuxiyey iyo baruur labadayda cududood wabajaxanii uu iweyneeyey oo fabajaxat ilaya fabajaxat ilaya nafsii naftaydi baa ila weynaatay macnaa uu iga farxiyey waa waxaan uu siinayay iyo waxyaalaha uu siiyo san uula tacaamulayay markaasay naftaydii baaba ila weynaato waan farxay bay leedahay markuu igaba farxiyey waxay tihi wajadanii wuu ihelay waa markii ugu horreysay uu soo guursaday dadkii ay iyaga ehelkeeda fii ahli hunaymatin waa xanyar waa ari yar oo kooban ehelkood ayuu iga dhex helo macnaa reerka iyagoo ari yarun baabanu lahayn bay leedahay oo bishiqin bal halkan bishiqinna lugawiyiintu khaasatan abu cubayd iyo qolooyinkan qariibkaiyo barhkood baaba raajax yeela haba yidhaaheen muxadisiintu iyagu shiinta kasradeeday kuma dabdiyeen marka bishaqin haddii la yidhaahna mawdic bay kaba dhiganoo waa dad ari yar ama xan yar lahaayo meel taa magacan leh kuba sugnaabuu aniga iga helayo waa markii reerkoodu say ahaayeen haddii bishiq la yidhah muxadisiinta say kuba dabdiyeen bishiqin ashiqo annaaxiya taas oo kale waa ama waa dhinac iyo jiha iyo dee adigu meel kuba sugnaa ama dhix naaxiye buureed iyo waxyaalaha kuba sugnaa buu igaba helay haddii aan macno kale kaba dhigno on dhaa bishiqin rafaad iyo kadeed ilaa bishiqi anfusi waata qur-aanka inooguba sugan oo waa dad dee wax kale may lahayn geel may lahayn wax kale may lahayn zarac may lahayn ari yar bay lahaayeen oo dee dhici karto waa dadkaa fuqarada ee baahan adigu da reer faqiiraan ahayn oo rafaad iyo baahi kuma sugnaa fajacalanii uu yeelay reerku keenay waa kani nin qani u ahaaye fii ahli marka sahiilin waa danan iyo sahiil iyo fardo ehelkood sahiilku waa sawdkan faraskiiyo marka taas baa sahiil lagu magacaabaa ujeedadu waa dad fardo leh iyo wa adiidin adiidna geela koorahan la saariye markan uu raranyahin jiiqjiiqda iyo sawdkaa lagaba maqlo ayaa adiidku yahay waa marka uu raran yahay ee amticadu saaran tahay ama raxligan khaasatan markuu malaa mid cusub yahay iyo sanqadha iyo sawdka lagaba maqlayo sidaa abdati samaau waxuqa laha anta ibda sida xadiidkii ahaayoo kale macnaa waa adigu dad geel iyaguna loo farday lahaayeen geella way lahaayeen intaasun may ahayna wida isin mid wax tuma oo imanka daasa shay manaa haddii la yidhah daasa shay uu kuma joogsaday weeye laakiin dawsku waa zarac iyo waa dad zarac lahoo dee zaracina markaa la goynayo waa tan la tumayo si xubuubtii loo saaro iyo wa munaqin mid wax saafi yeelo oo dee ishii iyo buushi iyo waxyaalaha wixii xubuubta ahayd ee saafigahayd ka saafi yeela macnuhuna waa maxay geel dad leh farda leh bal zarac u dheer yahay zaracna u dheer yahayo raashinkoodiina aanu kaba dheerayn oo dee kuwa wax tumaya iyo iyo kuwan dee ara wixii lagu shaandhaynayo waxyaalahan xubuubta iyo waxyaalaha le kuwaasuu ikeenay fa cindahu isaga agtiisa ninka agtiisa aqulu waan idhahaa waan hadlaayo fala uqabaxo waa manziladan leeyahay naga caamus iyo hadal xun baa tihi layma idhaaho hadal xun layma xumeeyo layma idhaaho hadal xun baa tihi taas cid laa yuqabaxu qawlii fayurad hadalkayga waa la maqliyaayo waarqudu waan seexdaayo faatasabaxu waan dee waan beriistaa ama dee waabay dee subaxii ilaa waa berigi ama ilaa barqadii baaban iska hurdaa macnaa waxay leedahay shaqo laygama baahno ruuxa makfijulmaan waa loo shaqaynayaayo shaqaalihii iyo dee khadamkii iyo wixii baa wada jooga waa tan inooga warrami doonta jaariyadoodu sayba ahaydoo marka ilaa cadaadu ay ka soo baxayso way iska hurdayna shaqo loogama baahne iyadii baa loo shaqaynaya marka atasabax manaa ana subxata waye bacda subax waa intan dee waagu baryay dabadeed asubxa oo kale waa hurdada dee subaxda hore ama subaxda meel la seexdo kolley kolley dami iyo waxyaalahaas iyo ama umuur ay uba yimaadeen waarqudu faatasabax waashrabu waan cabaayo waa wixii faataqamaxu ama faataqanaxu labadaba way ku dabdiyeen oo imnuun in laba yidhaaho iyo in mim laba yidhaaho kolley inta badanna bukhaari iyo muslim nuuntay kuba dabdiyeen barhkoodna waxa weya taqamaxu way wariyeen bar baaba taa raajax yeele bal haddaan faataqamaxu kuba horeyno waan cabbayaa waa sharaabkii ama caan ha noqdo ama sharaab kaloo laba hayo haba noqdayo marka aad baan ugaba dhergaayo de iyadoon sharaabkiina go-in ayaan anigu ka dhergaa weeyaan oo imankaa taqamax haddaan idhaahno oo kale arwi xataa adacu sharaaba min shiddati ra'yi sharaabkii oo sidiisii aan faraha kaba qaadaa iyadoo dee markan hagaag ugaba dhergay oo kaleo imanka haddii laba idhaaho dee imanka naaqatun qaamixun oo kale fahum muqmaxuunana waata qur-aanka kuba sugan madaxay dee iyagoo aqlaashood iyo wixii oo kale oo dee layskuba xidho madaxa ay taagayaan waa neefku markaa intuu cabo cabo cabo biyihii markuu kaba dhergo dee madaxa uu ka tooso oo kale taas baaba la idhaha bal taas bay noqon ama ataqanax waa isla macno uno ujeedadu waan cabayaayo markaasaan goynayaa cabidii dee markan kaba dhergay daraaddeed ama dee si mahal iyo kaadsinyaalo ayaan u cabayaa de wixii oo badan iyo iyadoo kaba dhergaysa un baa macnuu yahay bal taas horta waa xaaladeedu say ahayd umu abi zarcin qoyskii bay ka warramaysaa waa abi zarcin ninkan la yidhah waa ninkeedi hooyadii fama umu abi zarcin iyadna maxay tahay umu abi zarcin miyaad wararaysaa waxa ay tahay cukumuhaa radaaxun waa sadohdeedii way ammaanaysaaba de waa reer kaniye cukumuhaa waa jamcu cikmin be waxa weeyaan waa shandadaheeda iyo waxyaalaha ay wax ku gurata radaaxun kuwo waaweyn weeye maaha islaan ee aan waxba uhaysanoo malaha taase waa reerkii bay leedahayo waa alacdaal walawciya alati fiiha aطacaam walamtica waa weelalkan iyo ama kiishashkii iyo wixii dee adigu shandadihii iyo cuntadii iyo alaabihii ay guba jirtay jamcu cikmin weeye waa mid waaweyn oo waasaca taas wa beytuha fasaaxun iyo waaba islaamtaas dee waa ninkan bay inankeeda haniimadiisii bay tahay aqalkeeduna maaha aqal islaameed oo bul yaroo aan laba geli karahayn kuma jirte aqal waasaca aqalkeedna weeye wabaytuha fasax waa islaamtii hadda ibn abi zarcin inankii bay kaba horeysay ibn abi zarcin famabna abi zarcin muxuu yahay madjachu meesha uu jiifsadaa kamasali shadbatin waa laamahan iyo ulahan geedka nakiisha ah ee welibaa laba soo jeexay meesha laga soo siibe laga soo saaro kala weye macnaha waxay ku tilmaamaysaa dhoobni iyo had iyo goorna ee waa arin ay ruuxa kuba ammaani jireen oo ama ay taas inuu ta ay kuba ammaani jireen haddaba isaga meeshan uu seexanaya masallina waa dee masari makamimiya oo kale ka masali shadbatin waa laamaha ama geedkan timirta laamihiisaas meesha laga soo gooyey ama laga soo jiiday laga soo saaray oo kale taas buu yahayoo macnaha waxay leedahay un waa khafiifu laxmi ka shadba wahuwa mima yumdaxu bihi rajulu waa ragga waxay kuba ammaani jireen hilibkiisu ma badna waa hilib markaa hilib yar buu leeyahay saa laabtaas nakiishoo kale dhuuban wayushbicuhu waxaa dherginayana diraacu jafrati waa har yar dhudhunkeed ayaa dherginaysa aljafra waa dee khaasatan awlaad ulmacza ama waa waxarti waxay leeyihin markay afar bilood iyo gaadho hagaag dee ay intay u abaabtay ay daaqaysay hooyadeedna markaa ay kaba dee waxa weeyaan ka ay hooyadeed kaba gudho taas aanay jaq ahayn markaas baa aljafra la yidhaha dee kii mudakarkaana aljafru baa looba odrhanaya haddaba neef yaroo intaa leeg oon hilibkiisuba badnayn diraac iyo dhudhunkii baa dhergiya oo tanna way iskuba ammaani jireen dee ceryarida iyo qilat alakli iyagoo isku ceebeyn jiray karat alakli iyo cerweynida oo markaa isagiina waa nin saasay leedahay waa ammaan ay ammaanayso waxay leedahay anahu qaliil اlakl wاlcarabu tamdaxu ma tamdaxu bih taasi waa inankii binta abi zarci na abi zarci fama binta abi zarcin dawcu abiha waa aabaheed adeecitaankeed wa dawcu umiha hooyadeed adeecitaankeed oo macnaa waa ruuxa akhlaaqda fiican leh aabaheed bay adeecaysaa iyo hooyadeed amarkoodii bay uhogaansamaysaa taas iyadu waa midoo waa dhaqan fiican akhlaaq fiican suluga fiican bay leedahay wa minu kisaa'iha maradeedana muggeed weeye oo iyada hilibkeeda u buuxa maaha hilib buuran oo taasoo kale ahay laakiin maradeedii muggeed weeyaan tan waxa ay leedahay waa mumtali'at ljism hilibkeedii waa buuxa de waa hilib adigu waa quruxa imika u tilmaamayso oo kale laftii baa inoo dambeeyey tan kaba duwane bal markan gaadhno ayaan kaa isaga sharxi doonaa wakaydu jaaratiha waa tii dangaladeeda ahayd ama lala qabayna cadhadeeda weeye ujeeddadu markay aragto akhlaaqdeedan fiican waa waalidkeed say kuba tahay jirhkeedu san uba dhisan yahay iyo hilibkeeda fiican oo taasoo kale ay tidhi mid okisaa'iha iyo bal sharafteeda iyo taa ay aragto ayaa tii jaaradeeda ahayd ka cadhoonaysa waa xasan iyo dee taasoo kale oo waa wanaaggaa ay leedahay waxa weeyaan bay masalan ama xusniga iyo jamaalka iyo dhowrsoonideeda iyo adabtaa fiican ay leedahay ayaa ruuxii dee ay ka gubanaysaa ay kuba xasaysaayo iyadii noqonaya markaa wax cadhan geliya oo taasoo waa xasad ahaan oo wakaydu jaaratiha ba taasna waa inantii jaariyata abi zarcin tani waa khaadimadii abi zarcin jaariyadiisi iyo khaadimadiisa fama jaariyata abi zarcin maxay tahay laa tabusu ma faafinayso xadiiثana warka iyaga tabsiisan faafid waa ruux caaqilo ah aamina ah oo sir lagu aamini karo sheekada iyo warkaa ay maqlayso meelaha kama sheeg sheegayso waa mid horta taas walaa walaa tunaqisa ma fasahaadinayso miratana miro waxaa la yidhaha waa raashinka haddee la keeno markaa lasoo haruursado ama raashin iyo safar lalaba yimaado raashinka aطcaam اlmajluub ayaa miro lagu magacaaba wanamiru ahlana na suuratu yuusuf waa tii kuba sugnayd macnaa dacaamkii la keenay guriga la keenay u yaalay raashinkii ahayd mid xumaynaysa oo baabiinaysa oo ka xumaynaysa maayo waa ruuxaa dhowraysa ilaalinaysa raashinkoodina u ilaalinaysa markaasaa maxay tidhi walaa tamla-u ma buuxinayso beytana aqalkayga tacshiishan waa dee gudaafadii iyo waxyaalahaasoo waa ruux gaariya imika tadna oo maxay samaynaysaa aqalkii way nadiifinaysaa ka shaqaynaysaa xashiishkii iyo qumaashkii iyo kunaasadii oo kale iyadoo daadsan oo amudo cushu daa'ir oo kale aqalkii kagama tegeyso waa ruuxa ammaano leh sirtoodii qarinaya iyadii aan cuntadoodii iyo waxoodii u hagaajinaya tis kalena aqalkii ka shaqaynaysae nadiifinayso aqalkii bay u hagaajinaysaa oo u cinaayoonaysaa tandiifkeeda adigu waa gabadhaas iyaduna waa jaariyada haddaba khaadimadii iyaduna taa isba raacsanee gaaridaba ahee je aaminka ahee waxoodiina u dhowrayse sirtana ilaalinaysaa xaaladu taas bay ahayd gabadhii markaa qoyskaas iyadoo reer yar oo rafaadsan oo gaajaysan oo ari yarun lahaa weliba ari badan mu ahayna waxay yar lahaa arrintoodu ahayd ayaa reerkan ay dhex timi iswada raacsanee xoolihiisa kala duwana leh dadkan wada qiimaha lehna akhlaaq iyo adabba maxaa qabsaday waatan waxay qabsaday haweenaydii qaalat waxay tidhi kharaja abu zarci ninkii abu zarci baa baxay wlawdaabu wlxaal alawdaabu waa haamihii ama waxay tumakhadu la lulayo macnaa waqti gubay oo roobki da-ay awdaabna waa jamcu wadbin kolley waa jamc aad u yaro oo wadbin ama faclun markay noqoto hadduu jamcu qilo yahayna afcul baa lagu jamciya awdub bay ahaan lahayd haddii uu jamcu kasre yahayna widaab ficaal baa lagula jamciyaa laakiin wadbun in ama faclun ee afcaal uu kuba yimaado jamciisu aad buu uba yaryahay bal imakaasan waana tan eedaayo halkan uu sheekuba wuxuu leeyahay wahuwa jamcu qaliilu nadiir ee nadiirnimadii u jeedaa waa taas oo jamcu qilihiisana afcul baa qiyaas ku yahay jamcu kasrihiisana ficaal oo widaabah oo muslim keyrkiiba dhacay buu jamcu laakiin awdaab ay noqoto kolley waa yaryahay waat uga jeedeen lakin de waa laftigan inooba yimeen macnuhuna waa maxay waa asqiyat labani de dadka qaar waa kuwan qarbadad iyo waxyaalaha ku lusha dad waa kuwan haama iyo waxaa ku lusha anaha wixii lagu lulayo si sabaga loogaba soo saaro taasba wey tumakhadna dee waa gugii xoolii baa dhalay dadkii markaas dee caanihii iyo waxyaalahaas bay lulanayaan oo dee bal taasoo waqti saasa oo dhulkiiba dee dhulkii dee intuu roobkii da-ay gugii xooli ay dhaleen oo gugii da-ay oo caanihii laba lulayo ayuu baxay uu reerkii ka tegey falaqiya wuxuu la kulmay imra'atan haweeney unbuu laba kulmay macahaa maceeda ayiin waladaani laba inan oo lahaa iyada u sugnaado kalfahdayn xagga nashaadka iyo boodboodka iyo harimacad aada moodo waa laba inan bay wadataa wayalcabaani ciyaaraya min taxti khasriha oo halkaa kelideed iyo dhexdeeda hoosteed birumaanatayni laba xabadood oo rumaano kuba ciyaaraya taas aduu gabadh da- yaro oo dee isay cajabisay unbuu arkay ayuu arkay oo musarciba waa iskaba iloobo tan buu ku dul dhacay xaggan kale bal yalcabaani min taxti khasriha birumaanatayn barkood waxay kaba dhigeen macnu inuu yahay waa haweeneyden de haweeney iyadna marka la eego ama degteed oo kale iyo mala cajizadeed iyo dee waa yar rooroonaayeen dhexdeedna way yaraydo markaa dhabar kasta ay u jiibsato in badnaan baa jiraysa fajwo ayaa xabadaha rumaanka caruurteeda yaryari ay bal matalan iskaba weydaarinaysa ay ama ay kaba dee ay iska ay ku ciyaarayeen ba ay halkaasi dee marinayeen be laakiin bacd alculamaa waxay leeyihin de haweeneyda caado uma aha iyadoo khaasatan xaalad saasa rag inay arkaan oo kale iyabe waxay kaba dhigeen labadan rumaani inuu yahay uun inay naasaheediiba ay yihiin waa ruux da-yar oo dee taa ay shabahayaan in arrinkun markaa malaa dee najaabo caruureed iyo iyadoo da- lahayd iyo caruurteedan oo cajabisay taasuu arkayba oo fadallaqanii anigiibuu ifuray wanakaxaha naagtii buu guursaday umu zarci reerkii saasay u ammaantay ka socotay fanakaxtu waxaan guursaday bacdahu dabadii rajula nin baan guursaday sariyan shariif ah sayid ah waa nin dee isaguba taasoo insarigu macnaa waxa weeye waa sayidan shariifan taasoo kale qad jacala rabuki taxtaki sariya waa lagu fasiray nahri iyo saaqiyada waa laguba fasiray sayidkana laguba fasir eh waa sariyan imaka halkan waa nin adigu madax ah shariifa sayid oo qiimo adigu taas baan guursadayba oo dee sakina ah baa taas rakiba ninkaa soo fuulay shariyan waa faras aada u qiimo badan oo aan socodkiisu dhammaad lahayn oo haddii la yidhaha istashra alfarasu fii sayri oo marka uu dee aanu futuur wahsi joogsi aanu lahayn ee socodka waa faras adigu aada u najiiba aada u qiimo badnaa ayuu lahaayo uu fuulay wa akhada wuxuu qaatay khadiyan waa waran waa warankii kolleyna meel ay lagu magacaabi jiray baydhna alkhad oo kolley meelaha malaa xeebtan khaliijka ahayd cumaan iyo nawaaxidiisa ama ama baxrayn nawaaxideedaba ahayd oo warmaha iyo waxyaalaha malaa lagu toosin jiro oo lagu samayn jiro oo lagaba keeni jiray oo alkhad ay odhan jireen baa jiro markii dambena farda ay warma iyo uba nisbeyn jireen haddaba waran dee loo nisbeeyey ila alkhadi qaryatu min siif ilbaxr waa xeebda kuba taalay cinda cumaana walbaxrayn buu leeyahy adigu waa jawaanibtaa kuba taalay ayay ahayd oo nisbado adigu waran buu qaatay buu leeyahy faraska aad u fiicanna waa fuulay waana ninkaas dee sayidkaba ah waa raaxa wuxuu caraabiyey oo u dee soo hoyu gurigii kusoo hoya calaya korkayga nacaman waa xoolo sariyan badan ninkana waa nin qani ah xoolo badan markaa nacam dee imika halkan nicmooleydii oo dhan an eegna geel waa leeyahy ari waa leeyahy lo waa leeyahy intiiba waa wada keenay kolkol dee nacamka geelaha kuba khaas yeelayna laakiin dee nacamku waa nicmooleydii oo dhan xoolahaasuu keenay oo badan weliba sariyan aan yarayn ee badan way badnaayeen wacdaanii waa isiiyey ninkii min kuli raaixatin wax kastoo foofaba zawja nooc buu igaba siiya ma sinfi zawj haddaan idhaahno dee kuntum azwaajan halaatha oo dee waa sinfi iyo nooc buu wax kastoo ufoofayo xoolihiisii hadday geelii tahay adrhigii tahay loodii waxbuu kaba siiyey bal zawj haddii aan idhaahno dee wixii isku lamaanaa oo la yidhaha labuu iga siiyeyna taas fardi iyo zawj waa tan la isqaabiliye iyadna waaba lagu fasireye adigu bal ninkii waa ninkaa xoolaha badan leh xoolihiisii badnaa mid kastaba waxbuu kaba siiyey weliba muxuu yihi qaala wuxuu yihi kulii cun uma zarcin uma zarciyey xoolaha wax ka cun weliba iyadii kumuu dayne wamiiri ahlak ehelkaagiina uga dir wax oo waxa aada hayseen kuba siiyey dadkiiniina iyo reerkiini aad kaba timina iyagana miirku waa de waa taanso almira waa طacaam اlmajlube ee wamiiri ahlaki reerkaagiina wax kaba sii ama dadkiini iyo ehelkaagii oo macnaa acdihim waafdili calayhim wasilihim xidhiidh iyo bal wax kaba sii haweenaydii maxay tidhi falow jamactu waa umuzarci baale ninka hadda waxaa u wada sameeyey nooc kasta oo xoolihiia wax kaba siiyey intuu aqalkii usoo biixiyey yidhi adigu cun reerkiiniina xidhiidh iyo wax kaba sii ayaa waxay tihi falow jamactu haddaan isu geeyo oon ururiyo kula shayin shay oo shay kasta oo cadaani uu isiiyey maa balaqa ma gaadhayo asqara aniyati abizarci waa ninka abizarci ninkii la odhanayey weelalkiisa kii ugu yara ma gaadhayo waxaa badan oo dhan adigu wax kale maahe de say yidhaaheen horeba u yidhaaheen malxubu ila lilxabiibi اlawali weye jacaylku mar buu ahaa ninkaasuu ahaa mid dambe markii halkii ma gaadhayo horey u yidhaheen naqil fuaadaka xayثu shiئta min alhawa malxubu ila lilxabiibi اlawali taasoo arinku kaasba weye waayo waa tan sheegtay inuu waxyaalo mid kastaba sinfi kaba siiyey ama laba kaba siiyey de waxaasna uu leeyahy reerkiinana kama gaadhsiin way haysee haddaba waxay tihi wixii ninkii horena hadda way kala tegeen oo mama joog lamama joogo ninkii waa kaa furay waxay leedahay haddii aan isu wadageeyo wuxuu isiiyey oo dhan de waa hadal kolley aan jirin tan oon dhici karayn weelkii ugu yaraa abuzarci lahaa ma gaadhayo ma buuxinayo qaalat caaishatu intii xadiidka marfuuca ka ahayd waa intan caaisha waxay tidhi qaala lii rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulki ilaahi baa wuxuu igu yihi kuntu laki kaabi zarcin liumi zarcin abu zarci laakiin de ina tashbiihu maaha jiha kastaba abu zarci isagoo muzarci ufiicnaa wuu furay rasuulka ilaahi ma furin salawaat ullahi wasalaamu caleyh waa jaanibkii kaleo de waa tane abu zarci si waxaan ku ahay anigu abu zarci si u ahaa umu zarci oo kale ayaan ku ahay hayr ani la udaliq wey laakiin arinka dalaaqaas iyo taasi mama jirto وxadثnي xسن بن عlي الحلواني qال xadثna موسى بن اسماعيل قال xadثna سعيد بن سلمة عن هiشام بن عروة بhdا الاسناaد و عن عبداللhi n crو عن عاشhة غayر أنه qاaل wuxuu yihi cayaayaa طباqa oo hayaayaa dii baanu sheegin labadan un waana ti ay lahay barhkood hayaayaa luqa ahaan ay iyagu layayen ama aanay iskuba taagin ama aanay sheegin walam yashuka shakina kamuu gelin wa qaala waxaanuu yihi isagoo riwaayadiisan saciid ibnu salame hishaam kaba wariyey qaliilaat lmasaarixi wa qaala waxaanuu yihi oo dee taa horena hadda qaliilaat lmasaarixi waxaan filayaa wax inoogu dhow baabay ahayd qaliilaat lmasaarixi way noogaba sugnayde malaa laftiga kalaan la soconoon wa qaala waxaanuu yihi wasifru ridaa'iha wakhayru nisaa'iha wacaqru jaaratiha waa inantii markay sheegaysay abu sarci inantiisii wasifru ridaa'iha maradeeda marnaanshaheeda weeye oo waa go-aan dusha lagaba huwanayo markii horena midhu kisaa'iha baynu saba maray marka waxay kuba fasireen taa hore horta dee hilibkeedii waa buuxaa weeye marka la eego waa hilib adigu dee taa quruxda le sharafta le hilibkeedii uba buuxo ee laakiin go-eedaa madhanta waxay kuba fasireen markaa go- hadiyo goor markaa dee dushii laga soo waday intan calooshiiyabuu qabanayaa ruux calool buuran oo calool kuusanna ma lahayn degteediiyo markay taasna buuxitaankaas iyo inteedii dambe iyadna buuxda iyadna buuxda markay noqoto ee go-i kuba soo dhaco dushii sare ayaa iyo intiiba calooshii ma qabanayso calool soo taagan oo maradii ay ku dhegta maaha intii markaa caloosha ku beegnayd ee dushii sare oo dee maalan hilibkeedaa buuxa iyo qaarkeedii damboo buuxa iyo ayay maradii noqonaysaa mid aan caloosheedii qabanayn oo si waxay maran tahay oo kaleo waxay ku sheegaysaa daamirat albadni ruux calool kuusan caloosheedu soo tahayna waa taa caloosheedii laaban tahay oo saas oo kale oo maradeydaas iyada ay markaa ay gashan tahay ama ay huwanaysaa aanay qabanayn oonay kuba dhegahayn taas wakhayru nisaa-i dumarkeeda ta u khayr badanna weeye wacaqru jaaratihana waa dee ti kaydu jaaratiha baynu markii hore soo maray waxa weeyaan caqrigu dee boqongoyn iyo taas oo kale iyo ujeeddadu waxay dee tii jaaradeeda ahayd waa tii lala qabay ee iyadaba matalan lalaba qabay ayay noqonaysaa halaageeda iyo dhibteeda oo markay aragto xusnigeeda cifadeeda caqligeeda iyo markay jaanibkaa wada aragto waa laftiga tii laguma dabdiyey ayay dee bal matalan noqonaysaa si qeydka oo kale wax dee la boqon gooyey oo kaleo ama la dilay oo kale xaaladeedu noqonaysaa waana tii qaydu jaaratiha macnihan kuba soo maray waqaala waxaanu yihi walaa tanqusu halkii tunaqis ay kaba ahayd ee tafciil baabkeed ama facalo baabkeed ma fasaadinaysa miratna tanqiisan waqaala waxaanu yihi isagu riwaayadiisa waacdaanii wuu isiiyey min kuli daabixatin waa faacila bimacnaa mafcuula wax kastoo la gowraco weeye waa xayawaankaas ama geel ha noqoto ama ae taasoo kaleba daabixadii halkan waa faacila bimacnaa mafcuula wax kastoo shacnigii siiyey in la gowraco oo xayawaankaasa zawjan nooc buu igaba siiyey ama if ama labadee isku lamaan baabuu igaba siiyey oo labuu igaba siiyey taas buu ihi kole xadiidku waa inoo dhammaaday de arinkana bal inta marfuuca kaba ahna waa inta dambe inta hore umuuraha xadiidka inooguma suganna waxa weeyaan rasuulka ilaahay waa tan isaga naftiisu waa maqlay oo kale arrinkana kumuu diidin bal de bukhaarina wuxuu ku soo arooriyaa baabu cishrat insa kitaabu nikax buu kuba soo arooriyaaye mucaasharada ehelka iyo bal taas xisna wanaageedii ama dee bal taas istixbaabkeedi waa inooguma sugan yahay ummadii hore in lagaba waramo oo waxyaalaha caynkaasa lagaba sheekeeyana way naguma suganta xadiidka caynkanin ruux cid la garanayo aan khuseyneyne bal matalan dad la garanayana aan ahayn wixiina xan ma noqonayaan ee naftina oba taa qosol iyo ibisaad kama helayso bal umuuraha caynkaasi way naguma bancayn dee nooguma sugantae qiibada xaaraamtii waxay noqonayaanun marka ruuxii laguma sheego wuxuu diidayo ruuxina ruux mucayana yahay ama jamaaco la garanayo ama shaksi la garanayo taas baa xan noqonaysa ee cid aan lama garanahayn oo saas nin baa saa ahaa ama naagee aynaan garanayn ninkeedina lama garanayo saa iyo saasuu ahaa umuuraha caynkaasi iyadii xan ma noqonayso wallah subxana wa taعala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an